barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah toddoba iyo tobanka bisha saddexaad ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washington waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti ay noogu yihiin dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey xarun kulmisa dhallinyarada leh hal abuurka waxaa ka midaysan dhallinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho sidoo kalena hal abuurkooda ma aha inay gabayo curyaan ama ay maansooyin sameeyaan hal abuurka dhan walba uu leeyahay dhanka farshaxanka way sameeyaan artiiska way sameeyaan buugaag way soo saareen hadeertaan sidoo kale sugaan annaguna soo saarnay marka dhan walba waa isugu jiraa
heesta aan maanta idinkugu talagalnayna waa
waxa kugu habuuna habuuna istaadi adu xaafadii hodan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay cadigoogi daha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka taliyaha booliska new zealand mike bush ayaa axaddan sheegtay in meydka marxuumkii ugu horreeyey ee dadkii ku dhintay toogashadii maalintii jimcaha ka dhacday laba masaajid oo ku yaala dalka new zealand lagu wareejin doono ehlada qoyskiisa habeennimada axaddan madaxa booliska coroner debro marashaal ayaa sheegtay in xafiiskeedu uu ka shaqaynayo sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah si loo hubiyo in xafiiska uu meyd kasta ee dadkii ku dhintay weerarkaasi uu ugu celiyo ehelkiisa ma jirto wax ka xun ah ayay tiri in qoyska la siiyo meyd aan ahayn qofkoodii ku-xigeenka madaxa booliska weli huma ayaa xaddan sheegay in xafiiska uu la kulmay hogaamiyaasha bulshada muslimiinta ah si ay uga caawiyaan inay fahmaan hanaanka muddada dheer ee loo baahan yahay in uu maro baaritaanka maadaama uu dhaqanka islaamku yahay in la aaso meydka muddo afar iyo labaatan saac gudaheeda marka uu qofku dhinto dowladda ayaa rajaynaysa in ay meydadka dadka ku dhintay weerarada ka dhacay new zealand maalintii jimcaha inay ku wareejiso qoysaskooda ugu dambeyn maalinta arbacada ah
ugu yaraan konton iyo sideed qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen fatahaado ku dhiftay gobolka dhaca dhinaca bari ee dalka indonesiya ee baboa afayeenka waaxda masiibooyinka deg dega ah ee indoneesiya satubo burwo noghoro ayaa sheegay in fatahaadda ay ka dhalatay roobab xoog leh oo sabtidii shalay ka dhacay gobolka bari sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in roobabka ay soo rogeen dhoobo islamarkaana ay dhulka dhigeen geedo fara badan tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto iyadoo kooxaha gurmadka deg dega ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen dadka ku go'doonsan aagga fatahaadda dhaawacyada ayaa lagu sheegay in ka badan toddobaatan qof halka ilaa iyo hadda la badbaadiyey afar kun hal boqol iyo konton ruux
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona guddoomiyaha golaha hal abuurayaasha sahal xalane cabdulqaadir sheekh jaamac iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha hal abuurka sahal deeqa maxamed muxudiin labaduba waxa ay ka mid yihiin golaha halabuurka sahal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o e da aan ku hormaro xalane cabdulqaadir sheekh jaamac guddoomiyaha bal marka ugu horeysa waxaad si guud sharaxaad inooga siisaa golahan xilliga la dhisay iyo sababihii dhismihiisa ay ku timid
waxaa la asaasay golahan taariikhdu markay ahayd toban iyo sideedii bishii sagaalaad sanadii tagtay ee laba kun toban iyo sideeda markaasi oo ay ama ujeedada weyneeda ahayd in la helo dhalinyaro badan oo ku midaysan hal abuur laga helo soomaaliya khaasatan magaalada gaalkacyo oo ay markaasi soo saaraan ama dadka ay u gudbiyaan hal abuurku ay leeyihiin si wada jira sidaasi ayay ahayd sababtii aan u aasaasnay golahan xalale aad baa mahadsantahay deeqa maxamed maxamuud guddoomiyaha ku-xigeenka ururka ee golaha hal abuurka yaa ku midaysan markay noqoto dhallinyarada ee ururkan dhisatay ama golahan dhistay ee sahal waxaa ka midaysan dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho sidoo kalena hal abuurkooda maaha inay gabayo curyaan ama ay maasooyin sameeyaan hal abuurka dhan walba u leeyahay dhanka farshaxanka way sameeyaan artiska way sameeyaan buugaag way soo saareen hadeertaan sidoo kale sugaan annaguna soo saarnay marka dhan walba waa isugu jiraa
waxaan rabaa hibooyin iyo hal abuur baad soo bandhigtaan waxaan rabaa inaan bal marka ugu horeysa xalani inaad nala wadaagtid hibooyinka ama gabayadii aad hal abuurteen iyo waxyaabihii aad soo bandhigteen haddii ay noqon lahayd gabayii dhambaal
waxaan soo bandhignay ururku gabayo iyo waxyaabo badan si walaasha ay kugu sheegtay laakiinse anigu khaasatan minaha gabaygaasa soo qaaday ayaan hadda marinayaa gabaygaas waxaa layidhahdaa dhambaal waxaan tiriyey dabayaaqadii sanadii laba kun toban iyo toddobadii gabaygaasi aan uga hadlahayay dhallinyarta soomaaliyeed isla markaasi kuna tusahayay sidii ahaan jireen oo isku barbardhigaya kuwii hore ee xornimada keenay ee soomaaliyeed iyo kuwa maanta hadda jooga faraqiga u dhexeeya iyo weliba dhallinyarta maanta joogta waxyaabaha looga baahan yahay oo ah inay dalka nooleeyaan kaalintooda ay ka soo baxaan gabaygaasina wuxuu ku bilaabanayaa sidaan dhambaal maaso waayahan ma dhihin dhowr sanoo qurahe waxay dhoohay mooye qalbigu way dhegleeyahaye ballaandhaho dhambaalkaygu waa daadanaan jiraye dhallinyaradu waa dhabar bulshaya dhumucyadoodiiye dhaqan bay lahayd dhinac walbaba loo dhammaystiraye haddaan idin dhegaysiiyo oo dhab uga faalloodo dhaqdhaqaaq markii loo kacee laysku wada dhiirtay oo calan lasoo wada dhiftee gaalka laga dhowray oo dhaanto iyo heese dhaba lagu agdhiibayey raggii dhabar adeeg muujiyee hees la dhalandhoolay dhallinyaro dheexaan lahay ahayd dhagar la-aaneede ha yeeshee waxbaan dhowrayaa ou dhankanayaae kuwa maantay dhoobanaa rabaa inaan ku dhiirtaae dhimir iyo dhufaan bay qabaan cudurro dhaadheere inaan dhayo ayaan u dhuuqsanahay dhowr xaboo haraye bal dhegayso anigaa murtida ku dharaandhenine afartaas dhambaalkan diriyo gabayo dhuuxood dheh maasooyin dheeraada iyo dhaxalgalkiisii dheh afar kalena waan dhihi rabaa dhinaca suugaanta ballaandhaho dhibcaha maaso waan dhigi aqaanaae war maahmaayo dhabahaa jirtoo dhaqanka sheegaysa isaga u dhutiya dhagax ninkii dhag isku siiyaa'e dhibka dhabarka naga saaran waa dhirif la-aanteene dhinacyada haddaan eegno oo dhab u walaalowno oo aan isdhaarsanno kufrigu naguma dhiirteene aan dhaqaaqno hoy dhallinyaroy nala dhibaateeye oo dhulkeenni waa dhacan yahaye dhiida aan u xiranno oo dhulkeenni waa dhacan yahay dhiida aan xirano ka deeqa ahaan maxaa adigu curisay hal abuurkaaguse muxuu ahaa
waxaa ka mid a maasooyinka curiye maansaliraa iyo dheegta dhiganaha dhambaalka iyo dharaaraha maxay ku timid inta aadan noo marin miraheeda maansadaasi waxa ay ku imaatay dhalinyarada badanaa way iska dhoofisaa sidoo kale dhulkayaga dhalinyarta waxaa yidhahdaa waa mustaqbalka berri laakiin dhalinyarta mustaqbalka berri maaha mustaqbalka maantay dhabta hadalka yeermada dhexgalkiisa waxaan odhan dhallaankii waa la dhibayaa dhimashana warkeedaa dhiigu wuu qulqulayaa waa taa la deyrshay berriya la door bidin iga dheegta dhiganaha dhambaalka iyo dharaaraha dareenkayga gocashada dib waxaan isdhahayaa dhulkanyuu sugayaa dhakhtaryaa ka noqonaya dhibtayaa u diidaya dhirtayaa abuuraya dhaqankiisa dhowraaya dulucdeeda maansadu waa dardaaran dhiirane itaalkiin adeegoo ikhtiyaar mushaaxo dabadhilifka diidoo dhulka dala ku beero dalku waa dalkiine oo dalku waa dalkeene daacadnimada doono dhulka dala ku beero daawada sameeyo diracnimo iftiinsho duurjoogtu waa dahab waana loo dalxiis iman waxa ay ka didaysaa bogta nabad la-aaneed goormaa kugu horeysay oo aad dareentay inaad hal abuur leedahay oo aad wax curin kartid
hal abuurka horta aniga yaraantaydii waan isku dayi jiray inaan wax oriyo horta markayga hore taariikhdii haddaan si kooban ku siiyo yaraanteedii baadiyahaas ayaan joogi jiray baadiyaha markaan ku noolaa xoolodhaqataan ahayn xoolodhaqato markaan ahayn dadku markii xoolaha ama geela la raacayo waxaa la yaqaana xoolaha markii lasoo hoynaya habeenkii waxa la yidhaha juwaab baa jira juwaabkaasi anu markaan geela iyo xoolaha aan soo hoynayo ayaa waxaan suubsan jiray juwaab aan leeahay oo aan ahayn kii horeeto marka sidaasi ayaan iga soo bilaabay tiiraantaydii jawaabkaas ma xasuustaa male jawaabkaasi aan hadda een ima tiri koobna laakiinse waaye waxyaabo badan baa ka dambeeyey waa xusuustaa mina saasaan een aan garantaa maahane een marka een sidaas ayay ugu soo bilaabatay kadib een waa iska dhaafay een waxbarashadii ayaa iska watay een markaan ka deertaan aan soo garaadsaday xoogaha aan weynaaday ayaan arkay inaan wax odhan karo awalna waa isku ogaa markaasi ayaan kusii dhiiraday in aan bal dadka aan wax u sheego maadaama aysan lahayn wax ayimana ay ku socdaan ama qad toosa xariiqti toosa ay ku socdaan oo ay uga leexdaan jahliga indhala-aanta jahliga aada masta deeqo ee, dadku inta badan waxaa la tilmaamaa qofka hal abuur markuu leeyahay ee, wax dhaxal u ah oo ama oowe aabe wax un inuu ka dhaxlay ama qofkuu sii hidaaya inuu asaga wax u celiyo adigu hal abuurkan ma dhaxal baad u heshay mise adiga unbaa ah ee, qof wax curiya goormaase kugu horeysay ee, xilli aad wax curisid ama aad is aragtay inaad wax curin kartid Een, waxaan dhihi karaa waa hidaraac awoowe habaryaro abtiyaal ool waa dad suugaanta la ku leh goortii igu horreysay aan wax curiyo waxay ahayd labada kun saddex tobankii maansadii kugu horeysay ama wixii kugu horeeyay aad curisay maansada iigu horeeyey ee igu horreysay aan curiyo waxaan ka curiyey kule maansada usii dheerna maahan wax yaro gaaban bay ahayd hadda inkastoon ahayn waxaan ka curiyey een, iskuul ahaan iskuulada een, gobolka jira markaas waxaan ahaa fasalka afraad iskuulka maase aan u tiriyey markaasaan gartay inaan abuur leeyahay halkaasaan kasii wada Ee, dhaxal dhinaca aabba iyo hooye halkaaba marka hore laakiin ay ahayd inaad wax curin kartid dhanka hooyo eed haa maase een, bahalkii een, hidaraac waxaan ka ahay dhanka hooyo awoo hooyo dhalay haa habaryaro abtiyaal aada maadsantaha waxaan rabaa ee, xalane ee, waxaa jirta maansa dhaqanka dhalinyarada aad kaga hadlaysid maansada goormaad culisay ma sidaas waxaan celiyey isloo sanadan een, hadda aan ku jirno een, maasadaasi markaan arkay soomaalidu een, dhallinyarada soomaaliyeed inay u bateen dhaqan aan ahayn dhaqankeennii horeto aan naqaanay ayay waxay ugu kaliftay in aan markaasi suubiyo maase aan isla markaasi aan ku canaanadahayo ugana digahayo dhaqankaani inuusan ahayn dhaqankeennii kii diintu een, ay sheegto islaam baan lanahay een, inuusan ahayn isla markaasina aan leeyahay warkadaayay saatan xaalku ma ahane bal sida toosan aan ugu tusaaleynhayo aada maasta maansada haddaad miraheeda wax ka xasuusatid maansadaasi horta een, nin saaxiibkay oo leehdo een, cali oo aan saaxiibanahay ayaa igu dhaliyey oo yidhi niyow maantay een, dhallinyartan waa aragtay dhaqankoode waadigii laha waxbaa aqaanaa waxbaa isku dugdugaya carka hadal isla markaasi ayay igu dhalatay anigoo marka magaciisii ayaan kusoo qaadanayay asagaan ugu tusahayey asagaan hal- een, waxaan halqabsi ka dhigtay waxayna ku bilaabanaysay een, sidaan aliyow walaalow haddaan carafti suugaan caynka kaaga sheegoo wixii kaa caweernaa caadka kaaga qaado ma ku camalfalaysaa ciiddiyo cirkaan iyo cayayaanka oo idil caadil baa abuurtoo markay wada ciroobaan cimrigooda laystaan caddamay u laabtaan haddaan kuu caddeeyo calooshayda kuu furo waxaan caawa doonaa ciyaalsiiga gebigood inaan wada canaantee waa cudur carruurtiyo caqligaab ku faafoo caafimaadna uu yahay diinteenna caamkaa sida caadil uu yidhi cishqigoodu waa inay ciyaaraha jeclaadaan cise iyo wanaag iyo caado ay ka yeeshaan cilmi iyo tacliin iyo intiraaf ma lahanoo caasinimo daraaddeed waalidkay cadaadishaan calaamadoodu waa inay madaxooda cusleeyaan canaab dusha ka saaraan tinta cirifyadeediyo jeegada caddeeyaan surwaalkana suceejaan markii koox ciyaaraha cagta looga raayana caynkii ka soo haray cay asuula jeestaan
marka ay noqoto hal abuur qofka marka uu wax abuurayo wax unbuu ee, ee, ku tilmaamaa ku sifeeyaa ma jiraan maansa ama gabayo aad kaga hadlaysid ee, xaaladaha gobolka ga- ama ee, gobolka mudug ama magaalada gaalkacyo hadday noqon lahayd dhinacii dhalinyarada horumarkeedii wejidha maase aan kaga hadlayo iyona gaalkacyo maasada aan gaalkacyo kaga hadlayo oo xilligii colaadu ay jireen baa sameeyey maasada waxay ku bilaabanaysaa sida tan magaceena sugnaadihii sahal baan ku bilaabay aansalgooya warkaygae maqalkiina i siiye gaalkacyan ku sugnaaday colaad baana i ceeshay caadilow kuu cataabee colaadii naga suuli oo waxaan ka carooday cadowgaana ismoodnay camalkeena xumaaday inaan caafiyadeena colaad aana ku diidno cunsuraan ogolayne dadkayo cadowjiyada markaan caaqili weyno caruurtiina ay laato baa la iscanaana yaqaanay dadkayo cadowjiyada labadeenan cidoodee isku coobi ridayow cida way isku xigtaane ciilna way isku qabtaane waa labada cidood labada dhinac iska turiyasa ciilna way isku qabtaane cudadii naga daaya curadkii abtigay iyo cusmaankii ma ilaawin yaa idinku dhiirigeliyey golahan abwaanada markii aad samaynayseen hal abuurka
golahan waxaa nagu dhiirageliyey dhalinyaro ka timid xagga muqdisho jaamacada uga soo baxday weliba nin ka mid a raggii xaggaas jaamacadda mastarka uga soo baxay nin la yihahdo ustaad cabdirashiid macalin faarax baa si aada noo garab taagnaa oo markaasi ninkii aas-aasay ama markii isku keenay oo ka dambeeyey ninkaas weeye
deeqo golahan dhisan gabdhuhu qeyb ma ka yihiin gabdhuhu qeyb weynba ka yihiin gabdho badan baa ku jira dhanka wiilashana ku jiraan laakiin gabdhaha dhanka waxaan dhihi kara wax u badan hadda tan gabdho waxaa ka mid a kuwo oo sameeya farshaxanka kuwo sidaas kula abwaaniina kuwa baraanbura kuwo meel bay qaabilsan yihiin dhalinyarada wiilasha ah ma wacyigelisaan ma dhiirogelisaan si dhibaatooyinka aysan qeyb uga noqon golihiin hal abuurkana ay ugu soo biiraan waan wacyigelinaa intii tabarteen waxaan dhihi karnaa golaha hal abuurka sahal waa suxufiyiin sida micnaha suxufiyiin ahaan suxufigu waxa uu dadka badanaa dhibaatada ma ogola marka sida anagu dhibaato ma jeclin dad dhallinyaraha nahay wax ilaa soddon gaar naguma jiraan dhallinyaraha nahay dhibaatadana dhallinyaradu way aad bay u saameysaa ma jeclin marka dhibaatada waanu dadkana waa uga dignaa waan dhiirigelinaa
xalane haddii ay dhacdo in dhallinyarada gooba sidan oo kale ah oo hal abuur ah ay wax ku soo bandhigaan ay helaan maxay u tahay dhallinyarada muhiimadda gaarka ay u leedahay maxay tahay dhalinyarada markasta muhiimad bay u tahay hal abuurka hal abuurka leh ama soo bandhiga hal abuurkooda horta qofku wuxuu dareemi karaa amase uu leeyahay qof walba ilaahay ku midnaystay shucuur shucuurtaasi haddii marka ka guuxaysa haddii uu soo bandhigo oo dad uu la wadaago waa sida geela ninka yaqaana yaqaana hasha markii ay gulato haddii aan caanahaas laga lisin ama markaasi aan nirig loo siday nuugi lahaa waxaa ku dhacaya waxa leeyahay waa gaagahaysaa markan qof kasta markii uu wixii uu haya hadduusan soo bandhigin oo bulshada la wadaagin waa gaagahaya markaasi waxaa adkaanaysa si uu hodhow usoo gollado deeqo ma jiraan waxyaaba maankiina hadda ku jira oo golaha ay dhowaan ku howlan yihiin siday usoo bandhigi lahaayeen bulshada iyo dhalinyarada gobolka
waa ay jiraan horumar dhan walba aan harjeynaynaa hadda golaha halkan gaalkacyo waxa uu ku leeyahay xarun sidoo kale bandiirad leey xarun inaan marna ugu hirgelino caqli ahaan waxa aan micnaha aan bedeli karno oo aan anagu samayn karno cidna ka hakrin mayno bulshada dhankeeda ha aada maasante waxaan rabaa gunaanadka barnaamijkeena jugnaa hibada iyo halabuurka idaacadda v o da fariinta aad si gaara dhalinyarada ugu diraysaan haddii ay noqon lahayd adinkoo ku cabiraya halabuurkii iyo mansooyinkii rabbi idinku galladay
horta qof kasta oo muslimiina ama khaasatan dhalinyarteena ama soomaaliyeed waxaa jirta fariin aan u dirayno fariintaasi waxaa weeye qarniga hadda joognaa waa qarniga koo iyo labaatanaad qarnigaana waxaa laga rabaa inay adeegaan ama shaqeeyaan waa dhallinyarta qarnigan raggii qarniga horeeto soo qaatay oo daaweynta ama odayaashaha ayaga waxaa taabatay qabyaaladii ayaa sumaysay sidaas awgeed doorkii ay ku lahaayeen horumarka waa ka gaabsheen haddana way kasii socdaan dadka la raba in hadda u istaagaan oo ay nooleeyaan ama soomaaliya magaceedii hore iyo sharaftii ay ku lahaan jirtay caalamka ay soo celiyaan waa dhalinyarta kuwa hal abuurka ama suugaanta yaqaana iyagana waajib gaar ah sii saaran ah waxaas ay yaqaaneen inay soo bandhigaan kuwa kaleetana waxaa looga baahan yahay iyo intii kaleeto dhalinyarta kaleeta in ay raacaan oo fakarkaas wanaagsan oo abwaanintu ay sheegahayaan ay qaataan oo ay ku camal falaan nin walba oo abwaana ama hal abuuraha fakarka uu hayo haddii uu soo bandhigo ama laga qaato markaasi wuu sii dhiiranayaa waxa uu keenaya markaasi kuwo kasii duwan oo kasii badan oo wax bedeli kara qof kasta horta wuxuu rabaa inuu wax keeno ama wax keeno wax soo kordhiyo waxaasi uu soo kordhinayo tusaale ahaan ninkii maanta gaari soo saara gaari buu soo saaray gaarigaasi wuu socday gaariga markuu socday waa laga qaatay waxaa layidhi gaarigan annaga ayaan kaa qaadanay waxaa lagaa rabaa inaad shaqaysin lacagna waa lagu siiy waxaa layidhi hore u soco waxa uu soo saarayaa kuu nuucyaal casri oo kasii duwan oo kana sii fiican marka abwaaniinta haddaan wax laga qaadan waxaan leenahay saatan xaaladdu waa kasii liidanaysaa dadka soomaaliyadoo wax maqla hal abuurka qaati idinkuna waxaa laydinkaga baahan yahay in aad garab istaagtaan dadka waaweynka waxaa la hadlaya waragga mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda hala garab istaago halagu haloo kaalmeeyo oo halala garab istaago hal abuurka dhalinyarta cusub ee soomaaliyeed dhalinyarta waxaan ana kala dardaarmaya horta in socolaada ay qayb ka qaadan waxaad arkaysaa reer hebel baa qori iibinaya qoriga hebel ay iibinayaan lacag baa marka layska aruurinaya lacagtaas adoo dhalinyara inta lagaa soo doona lagaa qaaday biri adaa lagu dilaya marka waxaan leeyahay yaan laga qayb qaadan qoryaha la gadayo yaan waxba la gadan ninkii intaad qori ku deeqi lahayd qof aqoon ku deeq wax u kordhi ilahay ka cabsadheh marka waxaan leeyahay dhalinyartu dhan walba iyagaa bedeli kara dadkan way socdaan waa yeelka ah wadanku anaguna sugaya marka waxaan leeyahay idinkuna afkaartiina wadanka qof walba dhan sibuu u fakiraa waxaa laga yaabaa fikir fiican inaad la fadhiida aadna sheegin marka fikirkaaga meel walba la tag dadka kala qayb qaado waxaad wanaagsan haysid hala seexan aad baa mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen xalana cabdulqaadir sheekh jaamac iyo deeqa maxamed muxidiin labaduba waxa ay ka mid yihiin golaha hal abuurka sahal oo dhowaan lagu dhisay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay marti igu ahaayeen barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intaynu barnaamij midkaa lamida mar kale ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ilaanta afka soomaaliga v o a si toosa ayuu idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waa wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyaha igu wehliya mahadsanid caasha haddii aan ku horeyno ciyaaraha ingiriiska waxaa xalay shalay la ciyaaray kulano ka tirsan horyaalka premier league iyo koobka f cabka haddii dhinaca premier league aan ku horeyno kooxaha newcastle united iyo pornemouth waxay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah lester waxay laba iyo hal ku garaacday belny laakiin ciyaar xiise lahayd ayaa waxay dhex martay xalay kooxaha westerham iyo harrisfield town waxaana la iska dhaliyay toddoba gool afar gool waxaa keentay westerham halka saddex gool ay dhalisay kooxda heddersfield oo khasaartay dhinaca efe kabkana kooxda manchester united ayaa ka hartay tartanka markii ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda wolverhampton wonders oo ciyaar layaab leh soo bandhigtay qaybtii labaad ee ciyaarta waxaana labada gool ay ku dhaliyeen lix daqiiqo gudahood ciyaaryahanada raul jimenes iyo diogo jota ayaana u kala dhaliyey labadaas gool oo ay ku badisay kooxda wolverhampton goolka keliya ee manchester united waxaa daqiiqadii sagaashanaad u dhaliyay ciyaaryahan marcos rashford haddii manchester united ay ka hartay tartankan waxaa wareega semifinalka u gudubtay kooxda isku magaalada yihiin ee manchester city oo saddex gool iyo labo ku garaacday kooxda swansea waxaana goolka guusha oo muran badan keenay dhammaadka ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan sergio aguero manchester city hadda waxay u dagaalamaysaa dhammaan tartanada ay ciyaarayso oo uu ugu weyn yahay kan yurub waxaa sidoo kale gudubtay wareega afarta koox ee tartankan kooxda watford oo laba gool iyo gool ku dubatay kooxda crystal palace dhinaca talyaaniga saddex ciyaar ayaa dhacay shalay galab iyo xalay kooxda roma ayaa guuldarro kale lasoo gudboonaatay waxaana ay guuldarradan ay ahayd tiisii ugu horreysay tababaraha cusub claudio reneri oo hal toddobaad ka hor kooxda loo dhiibay roma waxaa laba iyo hal ku garaacday kooxda sbal waxaana hadda ay weli ka hooseysaa kaalimaha afraad ilaa iyo afar dhibcood waxaa sidoo kale badisay kooxda samdoria oo shan gool iyo saddex ku qabatay naadiga sasuwolo mid ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan quarella oo hadda hogaaminaya gooldhalinta horyaalka talyaaniga waxaana uu leeyahay laba iyo labaatan gool laakiin sheekada xiisaha leh ayaa ah waa laacibka ugu da-da weyn ciyaartooyda weerarka ka ciyaarta xilligan ee horyaalka talyaaniga isaga oo ah lix iyo soddon sano waxaana uu ka sarreeyaa dhinaca gooldhalinta ciyaaryahan ronaldo torino waxaa ka badisay bolonia oo dirtay saddex gool iyo labo ugu dambayntii horyaalka spain ee laliga real madrid tababaraheeda zaynadin zidan oo markiisii labaad loo dhiibeeyey xilka kooxdaasi toddobaadkii toddobaadkan ayaa guul ku bilaabay waxaana uu laba gool iyo eber ugu badiyey kooxda silta vigo zidan ayaa waxaa mar kale uu ciyaartoyda safka hore kusoo daray ciyaaryahano inta aanu imaanin tababarihii hore solari uu kursiga keedka ku hayay sida grace bayle isco iyo ciyaaryahan marcelo waxaana labada gool ay ku badasay uuna kala dhalay isco iyo bayle waxaa hadda laba dhibcood oo keliya ay usoo jirsadeen kooxda atletic de madrid oo shalay laba gool iyo eber ku khasaartay kooxda atletic bilbao dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aadaad umahadsan tahay nuur muusigaasi ee dhegeystayaasha dhagahooda gaarayana waa heesta halkudhageedu yahay ister iyo fanaanka allahu naxariisto cumar nuur cabdulle nala dhegeysta وهلاليس كشيكدا خنان سعود كلاف يا هجر لي وحقب الشدا انديسي فالدا وهلاليس كشيكدا haddaan caana lagu qabay aman hooyadeed kori ma haysin asluubta iyo xishoodkee haddaan caana lagu qabay aman hooyadeed kori ma haysin asluubta iyo xishoodkee waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona habboona istaadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Who's chief together? Who's chief together? waxa kugu habboona habboona istari waxa kugu habboona habboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positive together, positive together.
heestaasi ister iyo codka macaan allah u naxariista cumar nuure cabdulle ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa baahinteennii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashacuud iyo nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa joogay bashiir abiikartan iyo kulan dambe sida iyo duhur wanaagsan
وعياران استري استري حل رمان سديدي هل لا هتكم عشان يراه بشي سيو هلكو عياران استري استري sida geel hilaabaxay qudyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaye guuraca sida geel hilaabaxay qudyooda noo telay u horseedu maqan yahay igsanaaye gooro